cabdirashiid marka hore kusoo dhawow idaacadda s b s laantafka soomaaliga marka xigtana waxaan la soconnaa shalay oo khamiis ahayd waxaa heshiis ku dhex maray shirkadda d b wold iyo somalilan iyo weliba mas-uuliyiin ka socda dalka etoobiya heshiiskaasna dabcan waxa ujeedkiisu ahaa sidii loo qaybsan lahaa dakhliga kasoo gala dekada berbera ee somalilan bal horta heshiiskaasi iyo qodobada laysku soo qaaday waxaa lagu heshiiyey bal noo sheeg marka hore waa maadsanta ibraahim idaacadda s b s na aad baan runtii usoo dhaweynayaa duurka fiicanay communitiga meel baan u haysano waan ku dhiirigelinaynaa runtii walaal muddadan waxaa soo socday wadahadal aan aad serious u ahaa oo u dhexeeyey saddex geesood ahaayo somalilan iyo dbwol ay marka hore faceka inagu aynu arkaynaa ayay ahaayeen laakiin hadda waxaa soo baxday mars kowdeedii sanadkan waxaa magaalada dubay isugu yimid shirkadii d b wold dowlad goboleedkii somalilan iyo dowladda etoobiya baa hadda si toos ah hawsha usoo meesha usoo wada fadhiistay heshiiskuna iyagu dhex maray heshiis saddex geesooda oo lagu qaybsanayo sheerka dekada berbera ee kasoo maaragtay shirkadda db wold iyo somalilan iyo etoobiya dhex maray ayaa meeshii lagu saxiixday laguna heshiiyey waxyaabaha marka runtii muhiimka inaan isweydiino oo hadda aadka xiisaha uleh waxay tahay etoobiya waa dowlad dowladna dowlad bay la tacaamushaa berberana soomaaliya ku taalla wasiirka gaadiidka ee etoobiya heshiiska uu somalilan la galay oo uu kala geliyo dhul soomaaliyeed berber waa dhul soomaaliyeed cid hadda taas doodi kama taagno iyo inaga oo og in ra-iisul wasaarihii dalku uu joogo imaaraadka waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid a hadda aadka la isu weydiinayo jawaabna runtii la rabo in laga helo maxaa dhiirigeliyey in imaaraadka iyo somalilan iyo etoobiya ay si babliga dadka usoo hor istaagaan oo heshiis halkaa ku galaan se maxaa ka saaray in heshiiskaas ay dowladda soomaaliya ay cid matashaa ay ku lahaan weydo sidee buuse usii jiri karaa sharciyadda heshiiskan iyadoo dowladdii soomaaliya ay bannaanka ka taagan tahay anagu dee gudaha iyo albaabada xiran gadaashooda waxaa ka jira anagu war uma hayno taasi nama khusayso waxaa siyaasad ah waxa dadka loo sheegayo waxaa siyaasad ah waxa la saxiixanayo waxaa fulaya waxa maxaan ku raha hadba dadka loo sheegayo marka maxaa keenay in ay ay ku dhiirato somalilan inay etoobiya kala saxiixato heshiis noocaas oo kale ah isla markaana ay ay ceeb ka dhigay ama dee ka dhigay wax aan meesha ku jirin inay soomaaliya ay heshiiska qayb ka noqon weyda iyadoo oon ognahay ogolaanshaha warqadaha ee d b wold marka ugu horreysay inay la gashay dowladda soomaaliya oo aanay ka maqnayn marnaba haddana sheerkan inay soomaaliya ka muuqan weydo etoobiyana ay si toos ah gobol soomaaliya ka mid a heshiis ula gasho waa midda la raba jawaabo badan in loo helo waxaan la soconnaa horta heshiiska qaabka loo kala qaatay saamiga waxa uu yahay kow iyo konton boqolkiiba in shirkadda d b wol ay qaadato dakhliga soo gala ee berbera sagaaliyo toban boqolkiibana etoobiya ayaa iskaleh inta soo hadhay waa soddonna waxaa iskale somalilan waxaan la soconnaa marka heshiiskan waxaa labadan isugu yeeray waa d b wol heedda la yiraahdo ama shirkadda la yiraahdo dabcan waa run etoobiya waxaa ka socday wasiir oo quseeya arrintaas wasiirka gaadiidka ka qayb galay somalilan wasiirka arrimaha dibadda ayaa yimid waxaad sheegtay kaalintii dowladda dhexe in halkaas ay ka bannaan tahay laakiin soo lama oran kara in dowladda dhexe ay og tahay laakiin aanay dadka la wadaagin waa sax weyan waa la oran karaa meeshii waxaa ibraahim waxaa jooga axmed shide oo ah wasiirka gaadiidka etoobiya oo wasiir heer federaalah ninka la yiraahdo sulaymaan ninka suldaan bin sulaymaan bin axmed baa jooga isna oo ah ninka dib world madaxweynaha ka ah iyo wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan waxaan ognahay in dowladda soomaaliya ay hawshan ay aad ay u xiiseynaysay aynan qayb weyn ka ahayd laleeyahay ilaa mudday soo socotay oo cumar cabdirashiid baa yaa saxiixii ugu horreysay u saxiixay d b world berbere inay inay maalgashato oo ogolaanshaha marka hore halkaas ka soo qaateen haddeerna waxaa jooga ra-iisul wasaarihii dalka jooga dubai anuu ma garan karo isku beegiddaas ma howlo kale u joogaa shaqo kale u joogaa mise tanu u joogaa laakiin waa su-aale ay dadku isweydiinayaan waxaa iyadana ibraahim xiisa leh oo runtii la rabaa in aada maarata runtii iyadana loo falanqeeyo waxaad og tahay in d b wall iyo iyo iyo iyo jabuuti ay kala bay kala taagan yihiin oo hadda ay gaartay in maaragtay markii hore waa kii maxkamad la isi saaray oo jabuuti lagaga guuleystay kayskaas london haddeerna city oo kale waxaaway dowladda jabuuti go-aan bay baqaadatay inay shirkadda cayriso wixii ay ku maalgashatay iyo qaanta ay sheeganayana ay siiso waxaa la leeyahay arintaas lafteeda maxaa kusoo beegay isqabashada jabuuti durba in haddana heshiiskan durbarbera mar labaad lasoo lasoo mahalkiyeeyo iyadana waa su-aal kaleo meesha ku jirto runtii mudan in laga hadlo markaan hadallada dhegaystay ay ku hadleen ninkan gudoomiyaha sultaan oo gudoomiyaha d b world iyo wuxuu u hadlayaa in etoobiya iyo kambanigani ay share holderska yihiin berbere iyo horumarinteeda maadaama oo marka shirkadii d b world ay iyadu ku qaybtay inay dhisto ay hormariso dekedda berbere iyo berbere magaalada lafteedaba dabcan heshiiskan ay wada galeen saddexdan dhinac dabcan waxaanu la soconnaa marka wixii waa bilow waxaana la sheegay dabayaaqada sanadkan in howshaasi la bilaabi doono imaaraadka marka maxay dhisayaan etoobiya saamiga ay ku leedahay sagaal iyo tobanka muxuu faa'iida ku jirta muxuu qaban karaa soddonka kale de waan fahmi karaa somalilan wixii soo gala ayaa la siinaya laakiin labadan shirkadood dowladda etoobiya iyo dowladda imaaraadka gaar ahaan shirkadda d b wol saamigooda muxuu faa'iido ugu jirta waa su-aal aada u fiican horta meeshaan markaad fiiriso qoraalada waxaa ku jira in loo gacan haatinayo boqol iyo tobanka milyan ee etoobiyaanka ah la rabana in ay isticmaalaan dekeda berbera waad ogtaha waddanka etoobiya bad male taasi marka waxay keenaysaa in waddankaasi uu helo bad uu qeyb ku leeyahay oo aanu marti ku ahayn oo qaanuun ahaan iyo sharci ahaan lahaanshaheeda wax ku leeyahay oo aanan loo diidi karin markii la maaratay xaalad ay timaado inuu in uu yeesho oo maaratay saasa isaga u danaynaya qoladan shirkadan d b world waxay leeyihiin annagu haddaanu heli karno boqol iyo toban milyan oo etoobiyaan ah oo u baahan in loo adeego dan waxaanu raadinanay waa lacag inaan helo lacagtuna halkaas ku jirtaa waxaad moodaa marka in lagu qanciyey somalilan in ay yani iskaashiga labadaa dhinac faa'iidada ka imaan kartaay in faa'iidadaas ay somalilan wax ku yeelan doonto meeshaa marka waxaan rabay sida dee sharcigana ah in dowladda soomaaliya qaanuun ahaan ay meeshaa wuxuun kaga jirto yani lahaanshaha dhulka iyo dekeda haddii la doono de somalilan haba saxiixdo haddii la doono maamulahaan ha u saxiixdo laakiin waxaan rabnay xaqiiqo ah in marka dambe aanay ka maarmi doonin soomaaliya barnaamijka inay soo faragashato xaaladda maanta soomaaliya ay ku xiranta ay ku sugan tahay ma aha wax abadi ah maanta horukac bay soomaaliya maraysaa dowladihii baa u tartamaya soomaaliya heshiis inay la galaan waad ogtahay meesha xaaladda soomaaliya maanta hadda ay usii socoto derfor ma noqon doonto in berbere hadda sidaan anu waxaan u arkaa in dhulkaas soomaaliyeed in la rabo gacanta soomaaliya in laga saaro somalilan waabaad aragtaa mar haddii hadda ay internationally heshiis caalami ah la saxiixanayso wadamo kale sida loo wado soomaaliya iyo meesha soomaaliya lagu wado halkaas way kuu muuqataa arrintan waxaa khasab ah dowladda soomaaliya federaalku waa in ay ka hadashaa waa in ay statementi dadka ay kula hadasho ay soo saartaa d b wolan yiraahde boqolkiiba konton iyo kow waxay ku qaadatay inay dhisto dekeda etoobiya boqolkiiba sagaal iyo toban maxay ku qaadatay waxay sheegeen wasiirka markuu hadlayey axmed shade wuxuu yidhi etoobiya waxay dhisi doontaa wadada u dhaxaysa berbere iyo etoobiya dabcan wadadaada iyagaaba isticmaala haddeerna iyagaa burburiyey awal wadada way dhisnayd baabuurta waaweyn ee etoobiya iyo berbere isku xirtaa ayaa wadadaa burburiyey marka waxay dhaheen waxaanu dhisaynaa wadadaas oo ka caawin doonta somalilan iyo kaabayaasha dhaqaalaha marka kaabayaasha dhaqaalaha la rabo in la dhiso meesha laguma qeexin qoladan d b world iyagu waa shirkad caalamiya oo hadda melbournetan aynu ku jirnay baarti ka yihiin dekedan weyn oo melbourne dhismahimaaratay bay gacan kuhaynteeda qayb ka yihiin waa shirkad lagu yaqaano caan ah inay maxaan ku rahday maalgashato dekadaha adduunka marka mar walba iyadu faa'iiday rabtaa waxa ay geliso haday shan boqol oo milyan hadday geliso waxay rabtaa inay meeshaas lacagtaas nooga soo laabato faa'iido u dhiganta lacagtaana inay ka hesho muddadaas intaas isku qiyaasa marka iyadoo waxeeda waa la garanayaa waxaa kaloo meesha ku qoran wax alaaliya wixii meeshaa horumar ah ee la geeyo ee la dhiso iyo wixii qalab ee la geeyo hadhowdii lahaanshaheeda inay somalilan inay yeelanayso ayaa iyadana ku qoran marka su-aashaada waxa weeyaan jawaabteedu inta hadda inoo muuqata oo wasiirka uu ku hadlay wasiirka gaadiidka ee etoobiya uu ku hadlay waxa weeyaan inay rabaan inay hormariyaan wadada isku xirta berbere iyo etoobiya taasna dadnantooda ku jirta maadaama oy baabuurtoodu marayso oo badaacadooda lagu qaadayo mahadsanid